aynu ku bilownay maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa soddon iyo kow nin oo u dhashay dalka yemen kuwaasoo si sharci darraa uga kalluumaysanayay xeebaha galmudug ku riday ganax lacageed oo dhan toddoba boqol oo dollar qofkiiba islamarkaasna amartay in lala wareego doonyihii iyo qalabkii ay wateen kalluumaystada ku koobnaa sagaal iyo soddon nin ayaa lagu eedeeyey in si sharci darra ay uga kalluumaysanayeen biyaha xeebaha u dhexeeya magaalooyinka xaradheere iyo hobyo wariyaha v o d gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba go'aanadan maxkamadda ka waraystay xerilaalyaha guud ee galmudug cabdicasiis nuur xuseen
eedaysanayaashaas aada weydiisay waxaa lasoo qabtay labaatan iyo afartii bishan waxaa laga soo qabtay aaga meel deked macmal oo lagu magacaabo gaan xarardheere u dhow ciidamada mariinaska ee galmudug ayaa soo qabtay marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino maxkamadda awoodda ulehna aan horgeyno tirada ay ka koobnaayeen kalluumaysatadan iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen tiradoodu waa soddon iyo sagaal xubnood ayay ka koobnaayeen soddon iyo sagaalkaas dhammaantood marka laga reebo hal shaksi waxay kasoo jeedeen dalka yemen marka halkaas shaksi baa wuxuu ahaa soomaali soddon iyo sagaalkooda sideed ka mida waxay ahaayeen caruur ay nuugu sheegeen inay la socdeen oo iyagu ay soo wateenoo ay kaalmeynayeen soddon iyo koodii soo hartay ayaan marka laga reebay sideedii caruurta ahayd ayaan maxkamadda horgeynay eedooda eedooda markii aada geyseen maxkamadda maxaa loo cuskaday oo xukun ah oo lagu xukumay sharci lumber labaatan iyo sagaal xeerkaas soona baxay soddonkii bisha kow iyo tobnaad labada kun toban iyo afartii oo xeerka kalluumaysiga xeerkaas ayaan u cuskanay shaksiyaadka waxaa toddoba boqol oo maaragtay dollar ayaa maaragtay lagu ganaaxay walow sharcigu leeyahay toddoba boqol ilaa kun uu gaarsiinayo meesha ugu hooseysaa laga qabtay waxaa kaloo la xukumay sidii ay wateen oo ah doontii iyo lix tan oo malaya oo ay xeebta ka macnihii ka qaateen badda soomaaliya xeebta galmudug in lala wareegona waa la xukumay waxaana xukunadooda ay kusoo kala baxeen sida eedemiyna ku xusnayd maaragtay maxkamadduna ay u aragtay qodobada ku xusan
inkastoo ay ahaayeen muwaadiniin u dhalatay dalka yemen qof soomaaliyana uu weheliyo haddana ma loo qabtay qareeno u dooda oo maxkamadda ka difaaca eedaha xeer ilaalintu ay soo jeedisay maxkamaduhu darajooyinka ay kala yihiin darajada koowaad iyo darajada labaad oo raacsaanka ah iyo maxkamadda darajada saddexaad oo maxkamadda sare ah qareenku wuxuu waajib noqdaa maxkamadda sare walow wax ka bedel mar lagu sameeyo mararka qaar la leeyahay sharcigu tilmaamayo xataa iyada laftirkeeda qofku inuu iska difaaci karo marka inta ka hooseysa qofku asagaa isdifaaci kara eedaysanayaashaan hadda la xukumayna waxa weeyaan ayagaa isdifaacay waxaa waajib ahayd in loo qabto turjumaan turjubaankii ayaa loo qabtay sidaasay ku dhacday maxkamadeynta soo ma dhici karto in ganacsato reer galmuduga ay lalahaayeen xiriir sidaana ay deegaanada ku yimaadeen oo ay uga kalluumaysanayeen ganacsatadu marka ay xiriir sameynayaan ama ay ka kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya dadkaas ay xiriirka la leeyihiin dee sida hadda aad tilmaantay yeman oo kale waxaa la rabaa dee inay shaki qaataan wasaaradda kalluumaysiga oo kale ay la socoto xaaladda iyo maaragtay mar walba shuruudaha ku xusan qaabka loo kalluumaysto marka intuba maysan jirin wax shatiyo ay haystaan oo ay ka qaateen wasaarada wasaaradaha xiriirka la leh ee khuseeya sideedda caruurta ah ee la socotay doonta maxaa idinkaga qorshaysa
in mar walbaba horta xukunadan dhacay iyo shaksiyaadka ku dhacay xukunku iyo caruurta intaba waxa weeyaan wixii tacaamula iyo macaamila waxay ama dawladda ay u dhasheen ha ahaato ama dad kale oo mihii danaynaya ha ahaatee mar walbaba waxay kala tacaamuli karaan hay-adaha ay khusayso iyo wasaaradaha ay khusayso dadkaasi shaksiyaadkaas iyo maaragtay caruurtiina wasaaradda amniga iyo wasaaradda xuquuqul insaanka oo iyaduna markii lasoo qabanayay goobjoog ahayd kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee galmudug cabdicasiis nuur xuseen oo u warramay wariyaha v o d galkacayo cabdiwaaxid macalin isaaq